أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayo meel walba oo aa joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a wilaayadii islaamiga ah ee baay oo xarigga ka jartay biyoxireen weyn oo ay ka hirgelisay deegaan hoos taga degmada diinsoor ee wilaayadaasi munaasabadaas iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay ayaan caawo idiin haynaa ciidamada mujaahidiinta oo weerar madaafiica ku qaaday xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiinta ay ku leeyihiin soomaaliya faahfaahinadii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa iyo xalqo kale oo ka mid ah xalaqaadkii mawaacid ramadaaniya oo aan idiin soo wadnay tan iyo intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
تغتلي حقدا وقهرا
waa habeennimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar madaafiica ku qaaday xerada xalane oo ah taliska ugu weyn saliibiyiinta ay ku leeyihiin soomaaliya madaafiicdan ayaa ku dhacday gudaha xerada xalane oo ay ku yaalaan safaaradaha dowladaha shisheeye waxayna sidoo kale madaafiicdu ku dhacday xarun cisbitaal oo ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin gudaha xerada xalane waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismayaasha ku yaala gudaha xerada wixii warara ee ku soo kordha insha allah wararkeenna iyo barnaamijteenna dambe ayaad ku dhegaysan doontaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadii islaamiga ah ee baay oo xarigga ka jartay biyoxireen weyn oo ay ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadaasi waxay ahayd xaflad si heer sare ah loo soo diyaariyey laguna furayey biyoxireen ay wilaayadii islaamiga ah ee baay ay ka samaysay deegaanka mubaarag ee hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada baay kaas oo loogu magacdaray biyoxireenka barwaaqo munaasabadii xarigga looga jarayey biyoxireenka barwaaqo ee deegaanka mubaarag waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada baay culimaa udiin waxgarad iyo bulshada deegaanka ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay laguna soo dhoweeyey mikrofoonka sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah alxamdu lilaah rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd allah baa mahadsan subxaanahu wa tacaalaa ninka nicmeeyey nicmooyin lahan koobo korno oo diin i adduunyaba leh nicmadiisana sii inka wiinta diinta islaamka ininii hanuuniyey ehelshanii weelay dhaganshana waafajiyey amarka ilaahay qaadaneen hoggaansan towfiiq iyo oggolaasho iyo fadli idaqila hejey ku ahaatiyow awood una lena ma ah awaamirtii alla fuliye nawaahidii alla ku tabe xalaalii alla xalaalade xaaraantii alla ku tabe axkaamta ilaahay shay walba meele ilaahay ka xukumi alla qaadadee marka muslunga leey tangiya ilaahay diintiisa marka waman yabtaqi hayra alislaami diina falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin lankiisaagna walanhayna dhaqan iyo diinku raadiyo walba malku aqbala waana khasaari wala ilaahay aqbalan bayo ah islaannamo walalka guulaysa alka liibanan bayo ah islaannamo walalka janna galan bayo ah islaannamo man camila saalixan min dakarin oo unhaa wa huwa muuminun falanuxyiyannahu xayaatan dayiba ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى تاسني بلن قاد قفكي ما يوها إسلام نمدي كردقمو كعمل فلو وصور رمايسيني الله سبحانه وتعالى ورسولك رمايسيني دينت إسلام كتابك إلهي إني حقي رمايسيني ولكتابك إلهي شاقي نعم لي مؤمني لانك كعمل فلو مقل هذا بلان هذا ilaahay may dhaarka maray wacadka maray ininka noolayow xayaatan dayiba nolol wanaagsan ee ka abaalmaryo camal shokaanka wanaagsan adduunyo aakhiraba ilaahayn ka abaalgudow markan ilaahayni waala dadka may wahee iimaan iyo camal saalixa kulmi ilaahay camalsho ikhlaasanka waali adduunyo aakhiraba ilaahay ka leebani ilaahayni waala subxaana wa tacaala dadka muslimiinta may wahee diinta islaamka haysadaan muslimiinka ii marka diinta islaamkana ee helsamay faraase shaqa ini afar iyo labaatanka saac geei hamiin walyaro liigna sadaw ma oshiye ini shaqalaylaka jaro diinta islaamka dadya baagamuunda ma eh shagalaan ma eh shaqa baa liing abuuri marka wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuni alle malile marki ley cibaadadan lakiin sheegahay ma shaqala qobdowe qur'aanka boqolaal jeer ya ka aragaasa iimaan hoob la sheega hatana camal la sheega marka camalka iimaanka kumaday camalka may kumadayaa iimaanka kumaday marka camalu lqalbi wa camalu lisaan wa camalu ljawaarix iimaanka kumadayin hatana sagoone la sheega camalka ahmiyadda usileeyi daraadiya marka dadka ma aragna ini baagamuunda nagadaan islaamnaba islaamka ma ogol in la shaqeeyo fadee marka nabigeen meerhay calayhi salaatu wasalaam icmal liaakhiratika icmal liaakhiratika kaannaka tamuutu qadan aakhiradan shaqaysoy si adoo barra dhammadaas oo kaleto wacmal lidunyaaka kaannaka taciishu abadan adduunyadaanan shaqaysoy si adoo ebedkaaba nooladaas oo kaleeto adduunyadaanan shaqaysoy marka saasa la fadee ikhwaani fillaah may la faday diinta ka goobsana midigda ka goobsano ehelsha hadhow haysan cadowsha colaadino la dagaalano ka jihaadno isku dheerayn kumaragnana gaalo kumaaragno nabigeena markii bulshadii muslimiinta usadhasi daartii islaamka usadhasi dowladdii islaamka usadhasi shareecadii islaamkuusa tadbiiqii hirgeliy oo ilaahay subxaana wa tacaala hadeji gaal meelbel kaarag inilka jihaado lala dagaalamo waana la handhow haysano gaalka oo ilaahay usaarhi subxaana wa tacaala innama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada gaalka nijaaso waay masjidka xurmadda leh sanadkan wali ku dambay ee ka dhowaana ilaaheeri muslimiinta maysareera malaha haddiiba gaalada hariirka liinjara dhagaalaha adduunka ama la waaye ganacsigii gaalada lalahay ama nusgaanaka kooyt ama la busaaradow nololla ama dhibaataha deertay ee sareen marka sida dadka qaar hadda haddi layiin gaaladii haddii lala dagaalami hay-ado kiniisado ku socdi gargaara biyaana guraay qaar tacliinka ka shaqeeyaan lahaayeen qaar caafimaadka ka shaqeeyaan lahaayeen qaar maarine biyo ka shaqeeyaan lahaayeen qaar kana ka shaqeeyana lahaayeen oo rooreen gargaara biyana lahaayeen haaniyaha in hoob lilis galay gaala hariirka liinjari selaka noolaada dadka qaara lahayn geega marka abaaradhiidi hay-adihii gaalada gurmad abaarada wadna guraayina aradan kooyana maaysadeew dadka qaara saasle marka saas oo kaleeto ilaahay horey unku jawaabi subxaana wa tacaala wain khiftum caylatan fa sawfa yugniikum allaahu min fadlih haddii ceernamaysn kuobsadaasan faqiirnimaysan ku absadaasan baahii hantilaan ini siinkadhiyada adduunyadiin dunta haddaysan ku absadaasan ilaahaysan deegay subxaana wa tacaala marka may la faday gaalada inilku deegtooma gaalada inilku deegtooma la fade dhulka siusu ninku maarang dhulka bii hooba la waayo dhulka dhammadeh dhulkana ilaahay noo abuuri hatana usinka nagadaan marka minhaa nukhrijukum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa maha dhulkan hasiin ku saarna yaa ilaahay subxaana watacaala haddana hoba dhammataan dhulka la siinkanaage qiyaamana dhulkana ilaah hasiin ku saare dhulkan markan dhulkan hoba roob bandhoonye dhulka dhammada ilaahay baa nin sheegi nololiisna may ka nooladay biyo ka nooladay marka hadda may wahewna raashin dadka may ka nooladayana war dhulkanha ku bahi ya ka nooladayan xayawaanka la dhagadawnu usiin wal dhulkaha ha ku bahile ka nooladae marka walawna ka noolla may ka koobanta xayawaanka wali una ku helno dheefe iyo may ka koobanta iyo dhulkan wali dharehan inku baho maraagi ha ku baha badarkii ha ku baha iyo nololeen ka koobanta baniaadankan taasa ka nooli carra ma amaw shiid ma amaw ilaahay niin baraka ay dadaalka la sameey wajazaakum allahu khayra wabilaahi tawfiiq intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha geelid leh ee wilaayadda islaamiga ah ee baay ugaas maxamed suufi iyo qaar ka mid ah ugaasyada wilaayadaasi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة كلي حفلدي إيو كلماتكي لك هذا لاي مساجدك أبا كمرني warti meele markaa xafladii awna kuku hadalaani waatan haddawnu dhaaroogno marka mayla raaye helwalaradi elaalma ku dhongya raaye meele dadka badanaa waliin sheegaya jari laakiin haddu walhandhooka haynoo jara gawaaridii wartalka godaaye raggii ka shaqeeyaaye wartii la godi ilaano karagoohaana dhaha surugna walna niin sheegi ma-e haddaay walaaluku hadalaaye wartaase ha xafladiya roogno yahayti haddana wartiya roogno bertiyaba roogno hadda markaa maylanaa juhdigan antanong iyo alxamdulilaahi shaqadan oo alxamdulila qiimadan lee raggii gobodii iyo dadkii maskaxdii oo ka fikiri markaa jazaakumullahu khayran allana tan kale dee dadka wakhtiyadii hore ama hogaamiye kooxeedyadii ama alxamdulilaahi dowladii almaaniga makajarna umudaan aniyeedaska felanaado korto oo dalkashe iyo dantatiya iyo diintatiya felanaado korto mana isgoobno laakiin haddee may ogaanay ani alxamdulilaahi dantateen kafelanaado korno diintateen kafelanaado korno walwalbauna kafelanaado korno wala ilaahay baninka kaalmayo dhammaantiyo oni gaala una dhinigshe anka baahanaan walbana unku baahanaan maalintan haddee waa ogaane haddee alxamdulilaahi haddii oo maciishada gaalowti sokora gaalowti bariisa gaalowey gamadiya gaalowey iniguna walba dhegjalaqanka siyaana hoob roobniinkooy beeroqano alxamdulilaahi soortugu aamaan waroqano biyoniinka jaraan alxamdulilaahi dee yoonaytow hay-ad liinka duwarsana gaala liinku sheegna dowlad gaala in sheegna war antada dhongiyo weli kuuku sii wiinga gododohana ee leeda alxamdulilaahi biyuusha afar iyo labaatan sacan gohaano gododohana beere alxamdulilaahi ilaahay barwaaqo ka biyey badarka bahohayo godoyaalahaana alxamdulilah tacbadohana xoolo geeliyo looyi iringa dhaqadohana barwaaqo ilaahay nisiiwo dekada alxamdulilah alla niinka deeqiwo marka alxamdulilah raggii maskaxadaasi iyo ra'yigaasi aragtadaas ilaahay ka alhaamiye oo arrintaasay ku shaqayta jazaakum allahu khayran alana markaa tan kale ilaahay hoob alxamdulilaahi diintiis liin gargaaro wa in yansurkum allaahu falaa qaaliba lakum wa in yakdulkum faman da aladii yansurkum waa ilaahay diintiis hoob liin gargaaro sun dadaan gargaare haddii diintiis alxamdulilaahi liin gargaaro waayoon ilaahay garabkiinaa ku bahe kolley ani diintan gargaarno dadka muslimiinta ehelka qaraabada alxamdulilaahi kitaabka ilaahay liin nusreeyo diintiis la barado waana la difaaco marka de kitaab on alxamdulillah dad hanuuniyaw iyo wasayfu yansur haddii kitaabkaada qaadato diintaada barato kitaabkii qaada baraday adartu mayn baahadaas seef liinka gargaarow marka ni alxamdulilaahi liin gargaaro seefta la qaadoon taasa markaa liin baahada jazaakum allahu khayran ani kitaabka ilaahay liin gargaaro marka walaayada la garab surumo ra'yiga iyo aragtada iyo walbadan markii unu fiirino alxamdulilah wal hadda dadka falan aragna lankii caglo le ama ra'yo le mase aragto le kitaabka ilaahay iyo iska filanaashadaba wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله ثم الحمد لله إلهي أمهدنينا سبحانه وتعالى ilaahay naga dhig dad muslimiina nicmatulislaam waliimaan loogu nicma allah ka mahadinaynaa in sha allahu tacaala khayru kalaam ma qalla wadalwa ma qalla ma qalla wadalla waay waxaa maanta inahan ku arku haynaa war aad u malaynayso in sha allah baaxadeed intay la eg tahay intay dhan tahay fadlu min allaahi waa nicma waay waxaan boqol jeer u mahad celinaynaa xarakatu shaawal mujaahidiin bacdigan waxaan mahad celinay walaayadiin in sha allahu tacaala bayala islaamiya oo fikirkan iyo nolosha intaan la eg in sha allahu tacaalaa ilaahay ku ilhaamiyey ilaahayna waafajiyey allahaasaa umahad celinaa bacdallaahi ayaa umahad celinaynaa in sha allahu tacaalaa maanta wax aad iyo aad loo farxa waaye waxa maanta dhactan waadiga intaan la eg in sha allahu tacaalaa waxa gaadiid oo meesha yaallo waxa cagaf meesha taal waxa qodaayey macnaha awooddood intahay la eg tahay in sha allahu tacaalaa fadligaas allah iska leh imaadaas in sha allahu tacaalaa warka horaa loo dhameeyey horaa loo galay waxaa aad iyo aad dowlad almaaniya aan soo marnay gaala waddankaan soo xukuma jirtay dowlad lahaana la soo maray maanta waxa yeelo nolosha oo wejiyaal fara badan leh iyo fikirka maanta xarakada iyadoo maanta allah magaan lahayn awoodda intaan la eg in macnaha ummadda loo qabto nolosha intaan la eg ilaahayaa ku mahadsan bacdallaahi raggaasaa ku mahadsan in sha allahu tacaalaa waxaa noo muuqdo nolol aad iyo aad u qiimo badan laga soo shaqeeyey lagu dadaalaa noo muuqato ilaaha noo siyaadiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacala wartaan ilaahay noo soo buuxiyo baahidii biyo oo waddankan ka jirtine in sha allahu ilaahay noogu koryaal ayaan ilaahay ka rajaynaynaa in sha allahu tacaalaa warka horaa loo hadlay waxaan mar kasta ku celcelinaynaa nicmadan intaan la eg raggii macnaha maskaxda noo keen noloshaan noo keeni bacdallaahi ilaahay waxaan leenahay cumrigooda iyo caqligooda iyo diintooda iyo ehelkooda allah u barakeeya cimrigooda allah noo raajaan leenahay salaamullahi calaykum الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله إلهي أما هلا الله سبحانه وتعالى وني كلمي مكانكم وسن فيل ني كلمي إلهي سبحانه وتعالى سوم هلا ثم بعد شيء إلهي سبحانه وتعالى حمد شيء ما عندك شيء بعد شيء ما ما لها ورتن أو أنتم بعد يا دون وسن وينكسن kolley ardaydaadkii kolley ummadaan baahidii aan haaytay oonshe iyo barnaamijyadii ku fakartay an qodi alxamdulilah ilaahay yoona nacmo adduunyana ma aakhira ilaahay ha siiyo ilaahay khayr shoona ha badiyo may baa lanaa lamayaw adduunyadan kolley may buu aha walbadan i walbadan wanaag ayaa muuqada ilaahay subxaanahu wa tacaala namagii idiin shayliin khadmaayo oo ardayada wanaag ardayada iyo khayr la daa'amo kolley waliyu ha muuqadaaw mas walii wanaag walii khayral kulkulmaa wal aragi kolley aradan tanga barale ka noolaay kolley walaa hadda intu ku muuqdo hadda kahor mahalna magi ilaahay idiin sheeliin surumi oo ilaahay arday idiin sheeliin khadmaay ilaahay idiin sheeliin gargaari walbadan walbadan oo meelaadan roognu iyo meelmada oo kale ah oo wanaaga badan ah eedan aragni adduunyada baa nicmo ka aragnay aakhirana tan kuwiin hor jarta ilaahay hana wanaajiyo ilaahay may buu ah waddada saagnana mariyo ilaahay dad ummaddo oo amarada ana dadku oo hadalshoo adiica ku hadaliga ilaahay noo weelo waddadii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa niin tilmaami oo rasuulkan sala allahu calayhi wasalam waddadii ardayada kolley naftiisii usuna niin tilmaami ee dadkii salafkii ahaa ardayada iyo asxaabtii iyo salafkii waddadii mareen dadkii mari oo dariigaas wanaagsan mari ilaahay unun hanoo weelo waddadan ilaahay haniin aftiiniyu wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubnihii marti sharafta ee munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa nabadoon ibraahim sheekh cali nuur shaacirul islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الحمد لله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله ما أردنا إلهي الله تبارك وتعالى عليه نعموين فضب- فربضان إنك نعموي إنك دنبويتو نعمد هدور لها سرونا وهذا قاس وناق بدن لا وينك بدن لا لكو قضي ديغانك مبارك لين قضي مسلمين oo na tadhaha surugna waa nicmo eed in wiin waay iyadoo nicmooyin kale badan oo ku sarayan jiraan taasanka demboytu saas ajilijemaylanaa mahad oo dhan ilaah yeella tabaaraka wa tacaala alxamdulilaah yeelana runtii eed iyeednaanka faraxsangnaa ini waa adegaas cusub oo laku aas aasi ama laku qodi deegaanka mubaarak liinqodi muslimiinta ini una geeka daaha furo hayno ee warti oo diyaarsan biyigalowya ka antafaaco un diyaarsan ini una geeka dhaha surugna iyo eedanka faraxsanna runtii may laku qoday deegaanka mubaarak laakiin reer mubaarak malan qodna shaleediyo may lan qoday muslimiinta lan kasta oo meel wartan ku orooro koru kooyo ama deegaan ahaan degnaadoy ama meel lahay deegaan sheento lan alal meel wartan laa ku orooro kor lankii kooyo wartiis ata deegaankaasa laku qodi maahina muslimiinta caaman ata taas ma enka mahadyaana ilaahay enka mahadyaana subxaanahu wa tacaala wartaas ona nindaba fadheenna gaalna nindaba fadheen carabiya afrikaankalana nindaba fadheen oo una qodane muslimiinta oo iska talladii qodadeen oo una geeka fadhiino wartaas oo meelahay lakaxagar bahiisan arago haytan oo haddii wartaas halmar ilaahay niinbuuyo oo tabartiya buusantu oo biyo ma biyogaas wal guriya oo hatana madaas badiya biyo oon lawaayo inuun ilaahay ku magan galaan ya geeka dhaasurugna eedi eedaanka faraxsangna insha allahu tacaala ilaahay maka mahadsanyaa kunjeerka mahadsanyaa oo meel lahay caddada khalqigii ka mahadsanyaa ini wartaas oo gaalna nindaba fadheena n g o kalna nindaba fadheena carabiya afrikaanna may kala xasuusadaane hadda masaajidada oo geerka masaajidka una kajarni oo kale meel dhanyi aragaasa may hana martayna man qandaraas wedo masaajida dhisaawo masaajid tuulidan alla kooya maylilea masaajidaasin dhisaana muslimiin ama xusiniinga waha dhiibeen isina kundoorarka darsada warda tabar hayto tuuli roogdaba anaa una kundooranta ku sheenaan maya ma isan ka darsada isiina maadaama deegaankii masaajidda siin dhisahay ka darsada haya masaajidkii magaw walaago huurba naniinka jare korn oo diyeesha berhee ee meel ahayan faayif eh ilaa bilkiin dhise dhibaatadaasaa marn hadda ma ogaani ini un gobsado korn horumarkaas una suubiyo korn beledka may ka aragaayahe ee guryaal sarce oo hadda le farta lakahaayo oo liin diyaariyahayo macad alimaam sakhaawi liin diyaariyahay ma dhisni hay-ad ma dhisan meel kale maalanku sheegna beella dhisati ugaaskii akhyaartiisa ka talladeen may baa ogaanay markan ini un ku kaaftooma korno gaal iyo murtad iyo may laraha inji oweyse una ku kaaftooma korno akhyaarta markan iyo dadka may la faday muslimiinta iniyoo fahmaan walqobad iyo talabe tan walaalada mujaahidiinta walankuroon ini an laahin arrintaas fahmnay yaa warsaasan fahmnay فجزاكم الله خير على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته weli waxaan dhexda uga jirnaa xafladdii furitaanka biyo-xireenka wilaayadda islaamiga ah ee baay ay ka hirgelisay deegaanka mubaarag duleedka degmada diinsoor markana codka idinku soo maqan uguna dambeeya waa sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد إله سبحانه وتعالى يا أمه النغان نسي نعم شي فرح بدن له ما إلى رأي ليس الخبر كالمعاينة تتبدن ورتن لشيغها أنت كتال سأنتال لا أرغوك في لها قلبي جيشاني حتى أنا إلهي فضجي وورتي ولك الأحجر الحمد لله إلهي إنك مه النغان أن ما يوم بلاي ورتجيس كسي بورك لانك فولي ولانك بورك سي فول هذاك قفو معكس يا ها قفو لكن هو لو ما يركر anigoo fadereeraha elo dareeme heggana qof kala saaran yacnii cabirka iyo wartaha tabaahadiya ka fadhiida islahaa walaayaadka walaayaadka oo tom ikowka walaawin hata galanta ka hayn biyoxireenka buulufulaa haddii laha kutaba kan lamaad waay ama walaayaadka ay godoy ama ku hor ay godoy bal soomaali dhan isku dheh soomaali dhan haddii la er kaasi u buulufulaay ka taala oo mujaahidiinta godan kii lamaadkan mujaahidiinta lay godan alxamdulilaah runtii ma islahaa dadka deegaanka degan nasiibiga weeldhadan ilaahayna sii subxaana wa tacaala maylisin ku faday shukriga iyo mahadnaga allah tabaaraka wa tacaala ani una badayna ilaahayaana sii xelidiya iyo oboodiya walaayana ma lahayn xarakana ma lahayn ilaahay subxaana wa tacaala yaana sii uma mayka kooya juhdigii iyo dadaalkii lanis kaalmaysaday laniinshal hirna mujtamacga bulshada deegaanka ka nool iyo walaayada maktabka maaliyadda ilaa xeer xaraka markii lankastaba walaa doorkii ka aadanay ha ku dhalaalay ha ku bahi iyo nicmadaas intaasi ilaag ilaahayna sii subxaanahu wa tacaala mayla fadeeya ina ilaahay igmahadnagna ليلا ونهارا إلهي إنك حمدنا وإنك شكرنا آه نعمة كسيوين يا إلهي نيسيا سبحانه وتعالى آه أنا غرور إنك قالنا لن قار إمك أمانا لن كست قالن كجيسدي ما يبواها أمانتيسي مهدسا لي أجر شيني إلهي ميزان كان صار جزاكم الله خيرا آه إن شاء الله تعالى سي إلهي نين مكاني نين كسور قلي نين كفضضاي قضوشه oo lixdan maalmood kadib geeka gebagabadii iyo xafladdii aan surugna yaa ilaahay may inku baryaane ani warbiye gobodle la kadiirsaday danti iyo maqsuudkii ibaahadii lan qoday buuhiday waana ku badbadid in ilaahay ninka waala subxaanahu watacaala jazaakum allaahu khayran mar lamaadii mar saddexaad may igma hadnagaane dhallinyaradii sigaar ee hoolin in wadday inka shaqeeyasi oo injineerkana mas-uulin hay gaadiidkii ka shaqeeyay macnaha hata niila surinyi lanka daraawulka ahoo shaqada wada bahalan isan aragaasan macnaha masahlan ogda lanki tan kuwa ramaaba mayla raayu isa bahalanka shaqeeya tuma i lix sacdood ya hori reedan dogodahay inta ngaad inta ngaad inta ngaad dhulka geli ka godle to tan ku ku ku wiin haata roogdi aan malaya tan hadaba shaqada ka jarta baaburtan wiin iska rogyaalkuna ka arada ka isticmaalay hataa markaasana iskaroogayaalkii ahaa shantiyo miya mase litiyo yaa hal mar qaadayan macnaha iskaroogidii caadiga ahaa ee araad una kakasa jarnay baawarka iskarogow le araay kii isugahayii kan qaadka macnaha kana shan kolwiin ayaanti higa shaqadaasii lika jarya baradi macnaha cabirsho iyo gaadyo walaagan xantayda muslimiintu yo olan oominyi habadlanka baahanyi gentaallanka baahanyi lahagadi inta lahagili se muslimiinta lanka kakadmay warkaas wal fahmi maaha baahurtiinsan argaasan agaab haftan may buah dagaal ma galaan antii hagalan dar may laahay dagaal ma indarahay rasaasantele ka gaad meel ma indarahay shaqadii oo hayaan may ata tan maana saaxabadii iyo dagaalka barigan ka aadayin yasalamada ani ummata baraaray iyo barbash iyo guuldeerta ma inka aadayina gaadiidkaasi iyo riga galanta ka haay iyo riga lamadka iyo walaayaadka inta insha allahu tacaala may ilaahay ku rajayane una oo dee may laahay dagaalo badan laneehaayo tabartii xaalka la gorodowba intaas ilaahayna karsi ani ilaahay subxaana watacaala nin sii dhammaystiro نعمشي iyo barwaaqadiis nin sii dhammaystiro unina khibarkan in sii ziyaadiyo imkaaniyaadkana nin sii badiyo insha allahu tacaala un iyo bulshadayna mujtamacayna muslimiinta si guud una iska duuban may rajeeyana insha allahu tacaala maalmaha ha socda iyo maalmaha kusii dambeeyaba dowladnimo iyo imkaaniyaad iyo walqobodkan kusii baleeran in ilaahay nii guuleeya jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wartiina nin dhammaatay xafla nin dhammaatay walaakin nin dhamman marka meel kale iska eri doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horey u jeediyey sheekh khaalid xuseinaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiin soo tarjumnay waana xalqadii toddobiyo tobnaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا رب يا رب يا رب هذا موسم البشرى فيه تصفو القلوب وتطهر الأبدان تزكو به الصلوات في جمح الدجى ولنور وجهك تخشع الأكوان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد احباب الكرام من صفه آه، من صفات من الصفات من صفات المؤمنين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القران الله ذكر صفات كثيره في القران لماذا الله ذكر صفات المؤمنين في القران هل فقط لكي نتلوها allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku sheegay sifaad ay leeyihiin dadka mu'miniinta ah kuwaas oo fara badan maxaa u sabab ah in alla uu ku xuso sifaadkan mu'miniinta qur-aanka ma keliya in aynu ogaanno maya ee waa si aan nolosheenna ugu dhaqangelinno mid ka mid ah sifooyinkaas aynu mararka qaarkood dayacno waa sifada ah in qofku u duceeyo walaalihiisa muslimiinta ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi kitaabka kariimka ah والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ول- ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم walaalayaal marka aad si fiican ugu fiirsataan sifadan waxaad ogaanaysaan in u ducaynta walaalaha muslimiinta ay tahay sifo muujinaysa nadiifnimada qalbiga qofka dadka kale uma duceeyo haddii qalbigiisa uusan nadiif ahayn qofka dadka kale uma duceeyo haddii uusan qalbigiisu ka marnayn xaasidnimo iyo nacayb qalbiga nadiifka ah qalbiga nabdoon qalbiga daahirka ah ayaa qofka ku dhiiragelinaya in dadka kale uu u duceeyo haddaba sidee sifadan uga dhigi karnaa mid ka mid ah dhaqankeena nololeed oo ay ka dhex muuqato ducadeenna iyo marka aan rabbigeenna subxaanahu wa tacaala aan baryeenno taasi waa inaynu mar weliba u ducaynaa walaalaheenna muslimiinta ah rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi sida ku timid xadiid saxiix ah oo uu wariyey muslim دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك تصور هذا الملك آه، وظيفته ومهمته أنك كلما دعوت لأخيك المسلم اللهم اغفر له مثلا قال الملك قال الملك آه، الملك قال ولك بمثله bal sawiro malaggaas iyo shaqadiisa mar kasta oo aad u ducayso walaalkaaga muslimka ah tusaale ahaan aad tidhaahdo allaw u dembi dhaaf malagga ayaa dhahaya aamiin adigana sida oo kale sida aad og tihiinna ducadu malaa'igtu waa mid la aqbalo walaalayaal waxaan idin xasuusinayaa dhacdo cajiib ah mid ka mid ah dadka masjidka igula dukaday markii aan ka baxnay ayaa igu yidhi "Hadd- hadda ayaan kuu duceeyey waxaan ku idhi jasaaka allaahu khayran wuxuu yidhi mar kasta oo aan sujuudo ayaan kuu duceeyaa bal fiiriya sifadan walaalayaal dadka maanta sidaas sameeya waa ay yar yihiin allah ha u naxariistee waxa uu yidhi mar kasta oo aad sujuuddo waxaan idhaahdaa allow u dembi dhaaf wuxuu ku jiray masjidka wuxuuna xasuustay walaalkiisa muslimka ah inuu u duceeyo bal fiiri maanta inta qof ee masjidka kula dukata ee marka ay sujuudaan xasuusta walaalahooda muslimiinta ah tani waa sifo weyn oo ka mid ah akhlaaqda wanaagsan mararka qaar dhibaatada nafta ku jirta ayaa keenta in qofku mar weliba naftiisa uu keliya uu ka fikiro marka uu ducaysanayo halkii uu ka xasuusan lahaa walaalihiisa muslimiinta ah waxaan sidoo kale xasuustaa nin ay da'diisu ka weyneyd lixdan sano mar uu igu yidhi allah ha kuu dembi dhaafo waxaan ku idhi aniga iyo dhammaan muslimiinta wuxuu yidhi waxaan alla ka baryayaa in uu kuu dembi dhaafo waxaan ku idhi aniga iyo dhammaan muslimiinta mar kasta oo aan idhaahdo allow kuu dembi dhaaf wuxuu igu celin jiray aniga iyo dhammaan muslimiinta wuxuu ii sheegay waxaan rabaa in aan xasuusto walaalahayga muslimiinta ah tani waa sifo wanaagsan qofka muslimka ah waa inuu naftiisa ka saaraa kelinimada oo uu ka fikiraa walaalihiisa muslimiinta ah arrintaani waxay ku timid faham qoto dheer oo ku saabsan arrinta ducada si ducadu qofku ay u noqoto mid joogto ka ah noloshiisa iyo baryadiisa uu rabbigiisa subxaanahu wa tacaala baryayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi isagoo bishaareynaya من استغفر للمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة xadiiskan waa xadiis weyn oo qiimo badan waxaa laga wariyey in shaykhul islaam ibnu teymiyah allah ha u naxariistee uu ka mid ahaa ducadiisa maalinlaha ah ee uu ugu duceeyo walaalihiisa muslimiinta ah isagoo ka dhigtay mid ka mid ah wardigiisa joogtada ah waxay ka dhigan tahay in mar kasta oo aad u ducayso walaalahaaga muslimiinta ah adigoona aad heli doonto wax la mid ah ducadaasi sidaa darteed waxaa habboon in qofka muslimka ah mar kasta uu xasuusto walaalihiisa muslimiinta ah waxaa sidoo kale jirta arrin kale oo ay dadku badanaa hilmaamaan waana in marka qofka ay musiibo asme ay ku dhacdo uu hilmaamo in walaalihiisa uu u duceeyo tusaale haddii ay kugu dhacdo musiibo amba deyn badan lagugu leeyahay waa inaad xasuusataa walaalkaaga muslimka ah ee deynta lagu leeyahay ee aad sidoo kale tidhaahdaa allahayow deynta ka gud hebel allahayow u dembi dhaaf allahayow u naxariiso allahayow xaalkiisa wanaaji waa inaad mar kasta u ducaysaa walaalahaaga muslimiinta ah ee dhibaataysan kuwa xabsiyada ku jira mujaahidiinta iyo muhaajiriinta jidka allah ku taagan ee dartii loo ciqaabayo loona xirayo waa inaad mar kasta ka dhigtaa mid ka mid ah ducadaada maalinlaha ah wallaahi waxaad dareemi doontaa raaxo iyo degganaan xagga qalbiga ah qalbigaadana waxaad ka dhaqaysaa xaasidnimada iyo xiqdiga sababtoo ah ducadaada maalinlaha ah ayaad ka dhigtay inaad u ducayso walaalahaaga muslimiinta ah inuu allaah murugada ka dulqaado oo uu caawiyo sidoo kalena uu dhibka ka khafiifiyo يلطف عليهم آلامهم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني يقضي ويرضى تصفو القلوب وتطول الأبدان تزكو لي الصلوات في جمح الفجار ولنور وجهك تخشع الأكوان زاد التعاون في الرجاء سفينتي وإذا ظللت فرشدي فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo ah siddeed iyo labaatanka bisha ramadaan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijka aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أنا الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعداد